hay-adda u diyaargarowga aafooyinka iyo kaydka raashinka maamulka somalilan oo kaashanaya hay-adda boqor salmaan ayaa deeq raashin ah u qaybisay in ka badan boqol qoys oo ku nool deegaanada hoos yimaada gobolka togdheer deeqda raashinka ayaa ka koobnayd bariis baasto bur saliid iyo timir isu duwaha hay-adda u diyaargarowga aafooyinka iyo kaydka raashinka qaranka somalilan cabdixakiin cabdi cige ayaa ka warbixiyay deeqdan waxaanu ka dahfurnay tuulada booley raashinkii boqor salmaan oo guddoomiyaheedii halkan joogo iyo mas-uuliyiinta kale degmada raashinkaasoo boqol qoysa waxaa kaloo ku jira degmooyinka ceeldheera oo isagana boqol qoysa markaa guddoomiyaha ee raashinkan naga guddoomaya waxaanu soo gaarsiinay boqol qoys raashinkood raashinkaasoo uu u deeqay boqor salmaan markaa raashinka waxaa guddoonsiinayna guddoomiyaha degmada war cimraan
guddoomiyaha deegaanka wardheer nuur axmed maxamuud iyo bulshada deegaanka ayaa ka mahad celiyey guud ahaan aad iyo aad baannu idinku mahad celinaynaa qoladiinnan herford iyo xiyadda dowladda sacuudi arabiya ee boqor salmaan ee raashinkan caawimada ah dadka u keentay danyarta ah ee degmada warcibraan ka tirsan boqol qoysoo ka tirsan oo danyara aad iyo aad baannu idinku mahad celinaynaa waxaan ka guddoomay hay-adda neherfor waxaan ka guddoomay anigoo ah guddoomiye degmada warcibraan nuur axmed maxamuud boqol qoys raashinkood oo ay ku deeqday dowladda sacuudi carabiya boqor salmaan uu ku deeqay ayaan ka guddoomay waxa weeyaan halkan maanta waxaa lagu qaybiyey oonayna soo gaadhsiiyeen boqol qoys oo raashina raashin isku raashinba isugu jirjir isku jirjiraah waxaa kaloo halkan iyana loogu rogay loogu dejiyey boqol qoys degmada ceeldheere aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa cid kasta oo ka qayb qaadatay hadday tahay boqor salmaan iyo hadday tahay xukuumadda deeqda raashinka ah ayaa waxaa baahi badan u qabay qoysaskan danta yar ee ku nool deegaanada hoos yimaada gobolka togdheer kuwaas oo ay saamaysay abaaraha ka jira dalka